bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalamiin وslى اllهma وslm عlى نabiyina mxamedi وعlى آlihi وصaxbihi ama bعd yqul اllahu tbaaraka وtacalى wlaa tankixuu almushrikaati xatى yumin wlaأmaة muؤminaة khayr min mushrikaة wlow acjabatkm wlaa tunkixuu almushrikiina xatى yuؤminuu wlcabd muؤmin khayr min mushriki wlow acjabkm ulaaئika yadcuuna ilى الnaari wاllahu yadcuu ilى اljanati wاlmغfiraةi bidnih wayubayinu aayaatihi linnaasi lacalahum yatadakaruun darsigeenu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda laba boqol iyo labaatan iyo koowaad ee suuratulbaqara ilaahay wuxuu leeyahay walaa tankixuu almushrikaati ragga muslimiinta ahow ha guursanina gabdhaha mushrikaadka ah xataa yu'minna ilaa ay ka rumeeyaan wala amatun addoon oo mu'minatun mu'minad ah oo allah rumaysay iyo wixii la rabay inay rumayso ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikatin mid gaala ah oo mushrikad ah walow acjabadkum haba idin cajab gelido midda mushrikadaahe oo gaaladaahuye walaa tunkixuu hana u guurinina almushrikiina ragga mushrikiinta ah gabdhaha muslimaadka ha u guurinina xataa yu'minuu ilaa ay ka rumeeyaan mushrikiintu wala cabdun addoon oo mu'minun mu'min ah ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikin gaal iyo mushrik walow acjabakum mushriku iyo gaalkuba haydin cajabgeliye oo haydin yaabgelshe ulaaika kuwaas gaalada ah yadcuuna dadka waxay ugu yeerayaan ila naari wallaahu allana yadcuu dadka wuxuu ugu yeeraa ila aljannati janno iyo walmaqfirati dembi dhaaf biidnihi wayubayinu aayaatihi linnaasi lacallahum yatadakaruun waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuradda ee suurat lbaqara meeshaan ilahay wuxuu uga warramay subxaana wa tacaala wax guurka ku saabsan ay isguursanayaan dadka diimaha kala duwan kala haysta muslimiintii ilaahay subxaana wa tacaala meeshaan wuxuu uga xarimay gabdhaha mushrikaadka ah oo ahlu shirkiga ah oo wathaniyiinta ah inay guursadaan alla waa ka xarimay subxaana wa tacaala gaaladu waa anwaac qeyb ka midu waa ahlu kitaab qeyb kalena waa mushrikiin gaalada ahlu kitaabka ah gabdhahooda ragga muslimiintaah inay guursadaan waa u bannaantaha waa noo imaan doontaa markii ilaahay subxaana wa tacaala gabdhaha guurkooda uu bannaan yahay uu ka hadlaayey waxaa ku jirtay walmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum muxsanaadka iyo kuwa dadkii adinka idinka horreeya ka mida oo kitaabka hore loo siiyey ayaguna waa guursa kartiin hadday yihiin cafiifaad iyo kuwa dhowrsan meeradoodana la siiyo hadday laakiin gabdhuhu mushrikaad yihiin ma bannaana sinaba ma bannaana in la guursado si walba gabadho ankay kuu cajabgelido xagga dabcigeeda xagga quruxdeeda xagga xasabkeeda iyo cidda ay ka dhalatay ama xagga maalkeeda iyo hantideeda say rabta ha kuu cajabgelido marba hadday mushrika tahay kuma banaana inaad guursato haddaad muslim tahay manaba kugu xirmayso xari kuu qaban maayo waxaa soo haray gabdhaha muslimaadka ayaga ma guursan karaan ragga mushrikiinta ama ragga gaalada ah ma guursan karaan mutlaqan bil ijmaac gabdhaha muslimaadkaahu looma ogola in loo guuriyo dad nin gaal ah ragga gaalada ah ama gaaladaasu ahlu kitaab ha noqdeen ama wathaniyiin iyo mushrikiin ha noqdeene looma guuri karo in loo guuriya mamnuuc manaba ku xirmaan waxyaabaha hadda yurubta iyo reer galbeedka agtooda ka dhacaya waddamada gaalada oo dadkii muslimiinta ahaa oo waddamadaas tegey qaarkood gabdhahooda ka dhacaya oo ah in gabadhu ay tidhaahdo nin caddaana ama madow ah oo gaal ahaan guursaday ama ahlu kitaab ah ama aan ahlu kitaab ahayn waxaasuna wax saxa maaha wax sharciga islaamka waafaqsanna maaha guurna lama yidhaho waxaase iska sinaysiyaa la yidhaahda isguursi lama yidhaahdo maxaa yeeley guurku maba ansaxaayo wuxuu guur maaha ama kaniisad ha la geeyo ama masaajid ha la geeyo meeshii la raba ha la geeyo ummadda dhan haddii la iskugu keeno gabar muslimad ah si loogu xiro nin gaal ah oo ama yahuudiya ama nasraaniya ama mushrig ah nikaaxu nikaax ansaxaaya maaha isla jooggaas la isla joogana waa isla joogga dadka zunaadaahu ay isla joogaan gabadhaas ninkaas u ka sinaysaa dadka owliyada ah oo caruurtaas weliga ka ah wadamada gaalada geeya ewel hore hadeerna madaxda ka ah ama ilaahay subxaana watacaala oo aakhira wax ka weydiinaana arrintaas ka daxadireen ha iska jireen waxaasoo kale wax loo dulqaadan karo ama la ogolaa kara maahane waxaas yaan gabdhaha lagu dhowranin waa zina iska waadixa oo haddana la sharciyeynayo oo gabadhii ilmo looga dhalaayo oo gabadhii ay ninkii garabka haysato habeen iyo maalin ninkiina gaalnimadiisa uu banaanka la taaganya ilahay marka wuxuu yidhi walaa tankixuu ha guursanina muslimiinay raggiina muslimiinta ahow almushrikaati gabdhaha mushrikaadka ah xataa yu'minaa ilaa ay ka rumeeyaan oo iimaan kala yimaadaan oo muslimaad ka noqdaan wala amatun adoon oo mu'minatun mu'minad ah ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikatin gabar mushrikad ah oo xor ah walow acjabadkum haba idin yaabgelido midda mushrikada ahuye mid mushrikada ood ka daba dhacdeenba ha ahaate xagga quruxdeeda iyo xagga xasabkeeda iyo xagga maalkeeda iyo waxyaabaha ku saabsan waxaa ka khayr badan gabadha adoonta oon xorta ahayn oo laakiin mu'minada ah ina akramakum cinda allaahi atqaakuma ilah ileh subxaana wa tacaala walaa tunkixuu almushrikiina raggaa lala hadlaa markaasaa ilahi wuxuu leeya walaa tunkixuu ha u guurinina almushrikiina ragga mushrikiintaana ha u guurinina gabdhihiina xataa yuminuu xataa yuminuu ilaa ay ka rumeeyaan xataa yuminuu ilaa ay ka rumaynayaan oo iimaan kala imaanayaan ha u guurinina gabdhihiina ilaah yaala subxaana wa tacaala haddii wax guur lagu sheegaa la sameeyana guurkaasu guur ansaxaya maaha wala cabdun adoon oo mu'minun mu'min ah oon xor ahayn ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikin gaal iyo mushrik ka khayr badan walow acjabakum gaalkay mushrikuba ha idin cajab geliye ee adoonkaasaa ka khayr badan muslimka ah ee addoonka muslimkaa u guuri gabadhii aad u guuri laheed gaalka iyo faajirka hadduu rabo gaalku gaal madaxa ha ahaado gaal taajira ha ahaado gaal quruxdiisa laga daba dhacay ha ahaado marba wuxuu hadduu gaal yahay gabar muslimada kuma xidhanto loomana guuri karo in loo guuriyana waa mamnuuc ragga markii laga hadlaayey inaysan guursan karin gabdhaha mushrikaadka ah ayagaa lala khitaabay markii laakiin laga hadlaayo dumarka muslimaadka ahu inaysa rag gaalaa aan lagu nikaaxi karin ama rag gaalaa aysan u bannaanayn na waxaa lala hadlay laftirkooda raggiyaa lala hadlay dumarkii lalama hadlin macnuhu waa maxay macnuhu waxay tahay waa in dumarka iyaga la maamulo xagga nikaaxa oo gabadhu iyadu aysa isnikaaxi karini ay u baahan tahay weli nikaaxsha weli la-aanna aysan nikaaxsamaynin gabadhu sida nabiguba yidhi calayhi isalaatu wasalaam laa nikaaxa ilaa biweliyin nikaax ma jiro ansaxaya ilaa biweliyin weli mooye inuu ku ansaxa mooye oo weligii gabadhu ou nikaaxsha mooye waxa soomaalida hadda agtooda ka caanbaxay oo ah gabadhiyo la iska nikaaxsho bilaa weli waa wax qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala uu khilaafsan yahay oo qur-aanka alla khilaafsan iyo axaadiista nabiga calayhi isalaatu wasalaam walaa tunkixuu ha u guurinina almushrikiina ragga mushrikiinta gabdhaha aad walaayadooda haysataan xataa yu'minuu ilaa ay ka rumeeyaan raggaas mushrikiintaah wala cabdun adoon wala cabdun adoon aan xor ahayn oo laakiin mu'minun mu'min ah ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikin mushrik iyo gaal walow acjabakum mushrikuba ha idin cajabgeliyo ha idin yaabgeliyo sifooyinka kale uu ku sifaysan yahay oo idinla fiican isagoo gaal ah ulaaika ilaahi wuxuu yidhi kuwaas gaalada ah oo adinka laydin leeyahay guursanina gabdhahan ha u guurinina laydin leeyahay yadcuuna dadka waxay ugu yeerayaan ila naari naari dadka ugu yeerayaan waa gaalo waxaa laydin leeyahay ha u guursanina gabdhahan ha u guurinina waa saas nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyahy laa tusaaxib ilaa mu'minan walaa ya'kul tacaamaka ilaa taqi almaru calaa diini khaliili qofku qofka saaxiibkiisau ku diin yahay waa laysi saameynaa marka waxaa laga yaabaa ninkan gabadha mushrikada ah inay saameydo ee uu khatar galo ama waxaa laga yaabaa gabadhan muslimadda ah haddii nin gaala loo guuriyo ninka gaalkaa inay marka dambe madhabkiisa iyo diintiisa qaadato ay qofkii saas ahlunaar ku noqoto marka hala kala fogaado waan ulaaika kuwaasi yadcuuna dadka ugu yeerayaan gaaladaahi ila naaray ugu yeerayaan wallaahu allana yadcuu dadka wuxuu ugu yeeraya ila aljannati janno iyo walmaqfirati dembi dhaaf biidnihi ilahay idinkiisu ugu yeeraa subxaana wa tacala iyo amarkiisa wa yubayinu aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waa caddaynaa waa waadixinaa linnaasi dadka u caddaynaa lacallahum yatadakaruuna ay likay yatadakaruu say u wacdisamaan oo u waansamaan wayasaluunaka way ku weydiinayaa nebi maxamedow haddana canilmaxiidi maxiidka iyo caadadii wax kaa weydiinayaan qul waxaad tidhaahdaa huwa maxiidku adan waa qurun ee factasiluu ka fogaada oo ka dheeraada annisaa'a dumarka filmaxiidi waqtiga ay xaydka qabaan walaa taqrabuuhunna hana u dhowaanina xataa yadkurna ilaa ay ka dahaaro qaataan fa idaa tadaharna hadday dahaaro qaataan faatuuhunna u taga min xaysu meel uga taga amarakum allahu alla uu idin amray ina allaha ilaahey yuxibu waa jecelya altawaabiina wa yuxibu almutadahiriin nisaa'ukum dumarkiinu xarhun lakum waa beer adinka idiin sugnaatay ee faatuu u taga xarhakum abuurkiina iyo beertiinna annaa shi'tum saa doontaan waqadimuu hormariya lianfusikum naftiinana hormariya waataqu llaha allana ka baqa waclamuu ogaadana annakum mulaaquuhu inaad alla la kulmaydaan wabashir ilmu'miniina mu'miniintana u bishaare wayasaluunaka cani lmaxiid aayaddaana sababu nusuulay leedahay sabab nasuulkeedu wuxuu yahay in nabiga calayhi salaatu wasalaam wax laga weydiiyo wax yahuuddu ay samayso markii dumarkooda caadadu ay ku dhacdo addowra ashahriya waxaasoo ah inaysa gabadhaas wax la cunaynin haddayba mar dhiigga caadadu uu ku dhaco inaysa wax la cunaynin gurina aysa kula hoyanaynin guriga bannaanka ka geehayaan waa takoorayaan waa weelduwaayaan meelna ka taaba maayaan waxna la cuni maayaan marba haddii dhiiggaas ku dhaco ilaa ay dhiigga ka dahaaro qaadato markaasaa nabiga warkan loo sheegay calayhi salaatu wasalaam ayadaanuna waa soo degtay nabiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam isnacuu kulla shayin ila nikaaxa wax walba sameeya markii laga reebo nikaaxa markii laga reebo nikaaxa waxaa laga wadaa jimaaca laga wadaa ilahay marka wuxuu yihi wayasaluunaka way ku weydiinayaan nabi maxamedow canilmaxiidi dadkii waxay wax kaa weydiinayaan canilmaxiidi maxiidka xaydka ama makaanulxaydka oo farjiga ah ayay wax kaa weydiinayaan meesha xaydku ka imaanayo qul waxaad tidhahdaa huwa xaydku adan waa qurun iyo wax la dhibsado oo qurmoon ee factasiluu ka dheeraada oo ka fogaada annisaaa dumarka ka fogaada filmaxiidi ay fii waqti lxaydi waqtiga xaydka ay ku jiraan oo xaydka iyo caadadu ay ka socoto ka fogaada dumarka ka fogaada dumarka waxaa laga wadaa mujaamacadooda iyo galmoodkooda ka fogaada laakiin in wax lala cunaahi waa sharci in lala seexdaahi waa sharci in guriga la soo geliyaa waa sharci in la takooro la bahdilaa sax maa gurigay wax ka seexane sariirteeday wax ka seexane badarkaa lala cuna waa la bal waa la taabanaa waa lala mubaasharoonaa sida nebiguba yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam waxaan la ogolayn in la sameeyo nikaaxa isnacuu kulla shayin ila nikaaxa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam gabadhii waad qabtaa nikaaxa la sheegaa waa maxay waa jimaaca laga wadaa marka makaanka caadada ayaa un laga fogaana inta kale waa looga istimtaaci karaa oo ninkeedu ugu istimtaaca makaanka caadada keliya laga fogaana ama maray iska saare ama nigis iyo kastuumo iyo xafaayad iyo wixii xidho kartay xidhani kadibna inteeda kale waa lagu istimtaaci karaa walaa taqrabuhunna hana u dhowaanina ilaah yidhi gabdhihii oo ha u ha jimaacinina oo ha u galmoonina xataa yadkurna ilaa ay ka daahir noqonayaan oo dhiigu ka go-ayo oo ay ka mayranayaan culimmadu say u badan yihiin waxay leeyihiin looma tegi karo ilaa ay dhiigguna ka go-o ayna ka qubaysato ay ka mayrato dhiiggii ama hadday biyo weydo ay ku qubaysato ay booraysanayso ka booraysato haddii laakiin dhiigu ka go-o oo dhiiggii ka dhammaado welina aysa tahaaro qaadan oo isa qubaysan ama ayse hadday biyo weydo aysa booraysan xilligaas looma tegi karay culimmadu say u badan yihiin leeyihin qaarna waxay leeyihin marba haddii dhiigu ka go-o marba haddii dhiigu ka go-o waa bannaan tahay in loo tago khilaafkuna wuxuu ka yimid walaa taqrabuuhunna xataa yadkurna ilaa ay ka tahaaro qaadanayaan oo ay ka daahir noqonayaan oo dhiigu ka go-aa fa idaa tadaharna hadday tahaaro qaataan oo ay dhiigguna inta ka go-o haddana ay mayrtaan dhiigu inuu ka go-o keliya maahane faatuuhunna u taga gabdhihii min xaysu meel uga taga amarakum allaahu alla ou idin amray markii hore inaad ka fogaataan se factasilu nisaaa filmaxiidi waxyaabaa lagu fasira waxaa ka mid a makaanuxaydka ka fogaada makaanulxaydka ka fogaada marka min xaysu meel uga taga amarakum allaahu alla ou idin amray markii hore inaad ka fogaataan oo ah farjiga ama faatuuhunna u taga gabdhihii min xayu meel uga taga amarakum ullah alla ou idin amray inaad ka isticmaashaan oo farjiga ah waxaa laga wadaa meelaan farjiga ahayn ha ka jamaacinina yacni gadaal iyo dabada ha uga teginina laga wada dabada in looga tago gabadhana waa kabiira min alkabaa'ir waa dembi weyn maxaa yeelay in allaha alle yuxibu waa jecel yahay altawaabiina kuwa toobakeenka badan wa yuxibu alla waa jecel yahay almutatahiriina kuwa isdahira haddii khalad idinka dhacana ilahay u tooba keena ilahay waa jecel yahay ciddii u tooba keente wa yuxibu alla waa jecel yahay almutatahiriina kuwa isdahiro dhiigga iyo caadada iyo nijaasta iyo waxyaabahaas ka dahira nisaa'ukum dumarkiinu ragow xarfun waa beer oo lakum adinka idiin sugnaatay waa beertiinna ee fa'tuu u taga xarhakum xarfigiinna u taga iyo beertiinna u taga oo isticmaala annaa shi'tum ay kayfa shi'tum saa doontaana u isticmaala meel walba ka isticmaala maaha ee saad qaabkaa doontaan u isticmaala laga wadaa meesha laga isticmaalaa huna qaabkii la rabaha loo isticmaale waa inay makaanulxarfiga ay tahy iyo meesha haddii wax lagu rido ama wax lagu shubto abuurka uu ka imaanayo wax ka dhalanayaan waa farjigeen waxaan la ogolayn in dabada xaggeeda looga taga lama ogola oo laga isticmaalo waa mamnuuc waa xaaraam maxaa yeelay duburka ama meesha gadaale maaha mawdiculxarfi maaha meeshii wax laga abuuraayo maaha wax galaahi wax ka soo bixi maayaan wax ka dhalan maayaan laakiin meesha wax ka dhashaani waa farji waana meesha laga isticmaali karo annaa shi'tumna waxaa laga wadaa qaabkaad doontaan ama isla istaaga ama isla fadhiista ama isla seexda ama iska soo horjeesta ama iska sii daba jeesta saa rabtin yeela bishardi laakiin mawdica la isticmaalahu inuu noqdo mawdicii xarfiga inuu noqdo iyo meeshii abuurka ayadan laftirkeedu sabanusuulay leedahay sabanusuulkeedu wuxuu yahay yahuuddiya waxay dhaheen haddii ninku islaantiisa uu tago gadaalna uga tago qaarka dambe gadaal uu ka maro hadduu gadaal uga tago soo gadaal ka xiga meesha uu isticmaalaana ay tahay makaanulxarfigii iyo farjiga uu isticmaalo ee meeshaas canug ka calool galo canuga hadhowdii waxuu dhalanahay dheheen asagoo weersha ah oo indhihiisu kala qalloocan yihiin waxaasay quraafaadka hay akhriya ilahay marka wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala nisaa'ukum xarhun lakum dumarkiinu waa abuur adinka idiin sugnaaday ee fa'tuu taga xarhakum annaa shi'tum saa doontaan ugu taga waqadimuu lianfusikum nafihiinana wax hormariya khayr iyo wanaag u hormariya waa la yidhi qiyaama idinka horrayda daarta aad joogtaan waa daarulcamal daaruljazaa oo weligeed jireena waa idinka horraydaahe wax u tacbada oo acmaal saalixaada u hormarsada si gaara waxaa la yidhi mawduucii hadda lagu jiray ayay calaaqa la leedahayo kelimaduyo waqadimuu hormariya lianfusikum naftiinna wax u hormariyo intaadnaan dumarka aadnaan u galmoonin adkaartii jimaaca akhriya cacudu bilesta bismi illaah allahuma janibna shayطaana wajanib shayطaana maa rasaqtanaa dhah ilaahayou shaydaanka naga fogay annaga wixii aada nagu arsaaqdana ilaahow shaydaanka ka fogey saas dhah haddii saas la yidhaahdo habeenkaas canug calool galo iyo markii saas la yeelo oo ducadaas la akhristo canugaas shaydaan ma dhibo haddii laakiin bilaa ducool meesha la galo ee ilma meeshaas ka calool galaan ilmahaasuu umaooma xersi xirin maxersi xira waa meesha soomaalidu ay ka dhahaan ilmaha dadka dhiba ay ka dhahaan canugan hooyadiisaan bisanka loo qaban waxay ka wadaan canugan hooyadiisaan marka hore aan xirsixir la akrin markii loo tagaayey dhibaatana waa ka imaan kartaa canugaas maxaa yeele canugu shaydaana wax ku yeelanah ilaahay marka wuxuu leeyahay waqadimuu hormariya lianfusikum nafihina wax hormariya oo intaadnaan islaanta adnaan u tegin adkaarta iska akhriya wattaqu llaha allana ka baqa oo ciqaabtiisa iska jira waclamuu ogaadana annakum adinku mulaaquuhu inaad alla la kulmaydaan wabashir ilmu'miniina mu'miniintana u bishaarey walaa tajcalu llaha allana ha ka yeelinina curdatan ay xaajizan oo maanica shay maanichoo manci ha ka yeelinina liaymaanikum liajli aymaanikum an tabaruu lianlaa tabaruu si aadnan u baarinimo samayn oo watattaquu aadnan alla uga baqin watuslixuu bayna annaasi dadka dhexdooda aadnan u hagaajin wallaahu allana samiicun waa mid maqal badan oo caliimun cilmi badan aayaddan waxaa looga warramay wax dadka qaar ay samey jireen haddana ay sameeyaan aanana fiicnayn kadigid laga digaayo iyo diidmo la diidaayo waxaasoo ah in qofku hadday damacdo inay khayr iska daydo ama ay xumaan samaydo inay ku gambato magaca ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo dhaarta ay magaca alla ku dhaarane shay wanaagaha qofku ka dhaarana ama shay wanaagahu wuxuu rabaa inuusan samaynin mustaqbalka markaasoo wuxuu leeya wallaahi inaanan shaygaa samaynaynin qaraaba xariirinta iyo waxyaabaha ku saabsan iyo dadkoo la dhexdhexaadiyo iyo dadkoo lala hadlo iyo wallahi inaan hebel la hadlaynin oo salaamaynin wallahi inaanan laba hebel iyo hebel aanan dhexdhexaadinaynin dhexdoodana aanan mar damba gelaynin saasuu leeyahay si markii loo yidhaahdo war khayrkan iyo wanaaggan maa ka faa'iidaysatid oo ka qaniimaysatid oo ka shaqaysatid oo arrintan ma samaysid wanaaggan ama dadkan dhex gashid markii la yidhaahdo oo u yidhaahdo maya dhaara iga dhacday waa samaylaha laakiin dhaara iga dhacday khayrkii marka wuxuu ka dhigay ilaahay subxaanahu watacaala dhaartii uu ku dhaartay wuxuu ka dhigay shay uu iskaga dadbay oo iskaga gudbay khayrkii samayntiisi ilahay wuxuu leey marka saas ha yeelinina magacayga dhaarashada aad ku dhaaranaysaan ha ka dhiginina shay aad khayrka iskaga dadabtaan ama khayrka iskaga xirtaan samayntiisa ilahay marka wuxuu yidhi walaa tajcaluu ha yeelinina oo ha ka dhiginina allaaha alle curdatan shay curdo ah oo gudban oo ku dadban liaymaanikum laba siba waa loo fasiri karaa ama laba siba ayadda waa la isku saari karaa horta curda fasirka saxiixa amaba xooga badan oo lagu fasirahay waa inuu yahay shayga wax lagu dadbo oo wax lagu gudbo tafaasiir kalena waa lagu fasiraa laakiin kaasaan ku gaabsanaynaa laakiin markii kaas lagu gaabsado laftirkiisaa liaymaanikum an tabaruu iyo watattaquu laftirkeedu tafaasiir kale u baahanta marka waxaan leenaha walaa tajcaluu ha yeelinina allaha alle curdatan ha yeelinina shay ku gudban oo ku dadban liaymaanikum liajli aymaanikum dhaarihiinna aada dhaarateen ood allah ku dhaarateen darteed allah ha uga dhignina shay ku gudban khayrkee wanaagga an tabaruu ay lianlaa tabaruu si aadnan u baarinimo samayn darteed taas ha u yeelinina oo watattaquu aadnan ay lianlaa tattaquu si aadnan alla uga cabsan subxaanahu watacaala wa tuslixuu wa allaa tuslixuu walianlaa tuslixuu inaadnaan wahagaajin darteed ilaahi subxaanahu watacaala dhaarihiisa iyo magaciisaoo lagu dhaarto ha u boobinina ha ugu soo ordinina qaab waayo fasirkaasi lagu fasira ayadda waxaa kaloo lagu fasira walaa tajcalu llaha allaha ka yeelinina curdatan curdo iyo shay ku gudban ama lagu dadbo khayrkee wanaagga walaa tajcalu llaha allaha ka yeelinina curdatan ha ka yeelinina shay ku gudban ama shay gudban oo dadban liaymaanikum aymaanta waxaa lagu fasiray acmaasha a aymaanta lagu fasira laamka liaymaanikum ku jirana bimacnaa can ayaa lagu fasiraa marka waxaa leeyahay walaa tajcaluu ha yeelinina allaha alle curdatan wax dadban liaymaanikum ay can aymaani ama shay xaajisa ha yeelinina oo maanic oo idinka manciya liaymaanikum ay can aymaanikum can acmaalikum asaalixa acmaashiina wan wanaagsan shay idinka manciya ilaahay subxaanah watacaala dhaartaad ku dhaarataan ha yeelinina an tabaruu waxaa laga bedelaa acmaasha liaymaanikum aa laga bedelaa an tabaruu inaad baarinimo samaydaan shay maanicaho idinka manciya ilaahay magaciisa ha ka dhiginina wa tattaquu allana aad ka cabsataan shay maanica oo idinka manciya magaca alla ha ka dhiginina wa tuslixuu ama aad hagaajidaan bayna annaasi dadka dhexdooda acmaasha ilaahay subxaana watacaala magaciisa ha ka dhiginina shay maanicahoo manciyo xaajisa oo diida acmaashiina saalixada ah idiin diida ama idiin diida iyo inaad alla ka baqdaan idiin diida oo salaad iyo soon wax lamida aad samaydaan oo wa tuslixuu ama aad idiin diida inaad hagaajidaan bayna annaasi oo islaaxidaan bayna annaasi dadka dhexdooda wallahu allana samiicun caliiman ayuu ahaadee dhaartu marka saa tanoo kale ah oo qofka uu ku dhaarto wax khayra uu ka dhaarto sida fiicani waa inuu dhaarta buriyo kana kafaaro guto shaygii dhaartii uu buriyo ka kafaaro guto man xalafa calaa yamiinin uu nebigu yiri alayh isalaatu wasalaam man xalafa calaa yamiinin fara'aa hayraha khayran minha falyati aladii huwa khayr walyukafir can yamiinihi qofki khayr shay ku dhaarta yamiin ku dhaarta wixii uu ku dhaartay waxaan ahayn inay khayr badan yihiinna arka wixii uu ka dhaartay in lala yimaado inay khayr badantahu arka falyati aladii huwa khayr shaygii khayrka badnaa hala yimaado dhaartiisaba ha khilaafsanaatee dhaartii burtaysa in la yeelaa walyukafir can yamiinihi dhaartiisana haka kafaaro guto kafaaro gudka dhaartu ay leedahana waa noo imaan doonaa haddii la yidhaahdo darsigeenuna maanta halkaasa noo joogo wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclam wbilaahi altowfiiq